alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllah wslm wbaarak clى cabdihi wrasuulih muxamadi wclى aalih wصaxbihi wslma tasliima kasiira baabu ma jaءa min altaqliid fi man cabada allaha cinda qabri rajulin صaalixin fakayfa ida cabadahu ay haadaa kani baabu maa jaa-a waxaa ku soo arooray baabkii weeye oo min ataqliidi adkayn ahaaday taqliidku waa tashdiidkiiyo adkaynta fii man cid lagu adkeeyey cabad allaha ilaahay ku caabudaa cinda qabri rajulin saalixin nin wanaagsan qabrigii agtii ku caabuda fakayfa idaa cabadahu hadduu caabudo ninkan wanaagsan qudhiisa xaalku sidee buu noqon waayo nusqadaha qaar halkaas ziyaadaa la socota fakayfa idaa cabadahu cinda qabri gayrihi mid kaloo saalix ba ahayn qabrigiisa hadduu ku ag caabudo ka waran baabka walaalayaal wuxuu mualifku uga jeedaa ama uu usoo arooriyey inuu inoo caddeeyo min wasaa'il shirki wadooyinka shirkiga wax ka mid a waxaanaynu ognahay shirkigu inuu yahay muxaram min acdam lmuxaramaat ah wixii markaa wasiilo iyo waddo u noqonaya marka lala yimaado ama lagu dhaco shirkigaa lagu gaadhayaana isna waa muxaram wamaa kaana wasiilatan ilaa muxaramin fahuwa muxaram wixii muxaram waddo iyo wasiilo u noqda isna waa muxaram sidaa awgeed baa waxaa la waxay shirkigaa dadka gaadhsiinaya muxaram ayuu waxaana ka mid ah wasaa'ilka shirkiga alquluwu fii qubuuri saalixiin dadka wanaagsan qubuurtooda in quluwi lagu sameeyo oo cibaadada lala ag tago sababta markaa cibaadada loola ag tagayaa waxay doontaba ha noqoto inta badanna waxay aaminsan yihiin dadka xabaalaha cibaadada kula dhowaada ee la ag taga tusaale ahaan salaada la ag taga ama qur-aanka akhriskiisa ama gowraca ama ducada inay halkaa ku qiimo badan tahay halkaa lagu aqbalaayo barakada halkaasi barakadu ay kusoo degayso waxyaabaha noocaas marka arrinta noocaas oo ah cibaadadii ilaahay jalla wacalaa keligii la caabudayay in qabri lala dul tago arrinta noocaas waxa weeye waa muxaram waana waddo ka mida waddooyinka shirka sharciguna wuu diiday waaya sharciguna wuu diiday haddii haddaba lasii dhaafo taa oo qofkii aasnaaya saaxibul qabriga ahaa qudhiisii la caabudo oo cibaadadii isagii la siiyo dee taasina waxa weeye waddadii waa waxay ku gaadhsiinaysay oo shirkigii weynaa ah oo acdamu lmuxaramaata weeye ciyaadan billaah waxaanaynu ognahay dadka hadda qubuuriyada ahi aladiina yacbuduuna alqubuur iyagu si toosay u baryaanba madad yaa jiilaanida iyagoo haya ayaad arkaysaa madad yaa jiilaani akifnaa yaa awha akifnaa yaa kawth alacdam toos bay iyagu u baryayaan inay qabriga xabaal la dul tagaan iyo cibaado way dhaafeen caadi bay qofkii aasnaa u baryayaan iyo awliyadii marka taasina waa shirkigii oo sariixah oo cad weeye ciyaadan billah baabu maa jaaa wuxuu baabu yahay waxa soo arooray ee min ataqliidi adkayn ahaaday fii man cid lagu adkeeyo cabad allaha ilaahay ku caabuda cinda qabri rajulin saalixin nin wanaagsan qabrigiisa agtiisa kayfa idaa cabadahu hadduu caabudo xaalku siduu noqon oo saaxibulqabrigii ama ninkii wanaagsanaa uu caabudo dee waaba shirkiga qudhiisii taasina saalix hadduu caabudaa waa shirki hadduu caabudo ka waran cid kaleoo saalixba ahayn oo wax wanaagaba lagu ogeyn ama shaydaanba ahaa falalow ah ya ama uu caabudoba waxyaaba markaa jamaadaad sida dhagaxyaan iyo dhir iyo wixii la mid a ee taasina waa shirkigii weeye bisaxiixi saxiixa waxaa ku sugan saxiixa hadda wuxuu u jeedaa saxiixeynka bukhaariga iyo muslimka oo can caaishata laga wariyey radia allahu canha ya ana uma salamata uma salama oo ahayd umi lmu'miniin cinda binti abi umaya magaceedana la odhan jiray almakhsuumiya alqurashiya dakarat waxay u sheegtay lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama kaniisatan kaniisad kaniisadana waxaa la yidhaahdaa halka kiristaanku ay ku cibaadaystaan kiniisadaasoo ra'ataa ay ku aragtay biardi alxabasha dhulkii xabashida oo dhulka xabashida waxay yimaadeen markii ay soo hijroodeen hijradii madiine ka hor saxaabada qaar waa kuwii usoo hijrooday markaa ardulxabash hijrada horena waxay dhacday laba jeer marna cadad yaroo kooban baa soo hijroodo markiiba way noqdeen markii dambena cadad badan baa soo hijrooday oo mudda joogay marka dadkaasay ka mid ahayd markii lagu dhibay maka intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hijrada madiine aan loo ogolaanin ee aada loo dhibay ee ay markaa waxa weeye xamli waayeen dhibtii xaggaa u soo hijrooday ardulxabash ardulxabashana waxaa ka talin jiray boqorkii najaashi la odhan jiray ee markii dambe islaamay diintay markii hore haysteenna waxay ahayd kiristaannimay haysteen kolkaa waxay markaa rasuulka uga warantay calayhi salaatu wasalaam kaniisatan ra'athaa biardi alxabash iyo wamaa fiihaa wixii dhex yaallay oo min asuwari sawiro ahaaday kaniisad markaa sawiro badan dad badan oo lasoo sawiray ay dhex yaallaan wa qaala wuxuu rasuulku uhi ulaaiki kuwaagaasi kii baa la odhanayaa waa khitaabu lilmar'a idaa maata fiihim kuwaagaa aada sheegaysaa idaa maata fiihim dhexdooda marka uu ku dhinto alrajulu saalixu ninka wanaagsani aw ilcabdu saalixu ama addoonka wanaagsani banow waxay ka dhisi jireen calaa qabrihi qabrigiisa korkiisa masjida masaajid bay ka dhisi jireen meel ilaahay lagu caabudo wa sawaruu fiihi waxaanay dhexdiisa ku sawiri jireen tilka suwara sawiradaasi aada aragtay oo qofkii halkaa ku aasnaa iyo saalixiintii kale ama maaragtay dadkii wanaagsanaayo kale wixii ay doonaan ayay sawiradooda masaajidkaa dhex dhigayeen ulaaikii kuwaagaasi aada sheegtay shiraarulkhalqi cinda allah ilaahay agtiisa waa kuwa dadka ugu sharka badan yowma alqiyaamati maalinka qiyaama waaya xadiidkaa bukhaari iyo muslim baa wariyey waxaynu markaa halkaa ka garanaynaa ikhwaani kow arrinka ku saabsan in xabaalaha gaar ahaan xabaalaha dadka wanaagsan masaajid laga dul sameeyo waa min sunan alyahuudi waannasaara waa waddooyinkii yahuudda iyo kiristaanka laba waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa arrinka noocaasi siduu u khatar badan yahay masaajid ilaahay lagu caabudo inaad xabaal la doonatood xabaal ka duldhistaa xataa haddii qasdiguu yahay inaad adigu ilaahay meeshaa ku caabuddo oo aanad saaxibulqabriga caabudin ilaahay aada caabuddo haddii xataa qasdigu caynkaa uu yahay waa dembi weyn oo nacdo lagu mutaysanaayo waana mid keenaaya ciddaas inay noqoto shiraaru lkhalqi cinda allah waayo arrinkaasi waa wasiilatun ila shirki alakbar shirkigii weynaa ee acdamu lmuxaramaat haabuu wadowya qaala wuxuu ihi fa haa ulaa'i kuwaasi sidaa sameeyey jamacuu waxay jamciyeen bayna fitnatayni laba fitna ayay jamciyeenoo isu keeneen fitnati lqubuuri fitnadii xabaalaha oo waa kuwan markaa masaajidii lagu caabud lagu cibaadaysanaye la doontay taasina ay keenaysa in xabaaliha qudhoodii marka dambe la caabudo lagu talax tago iyo wa fitnati tamaathiili fitnada sawirada waay oo xabaalihii in lagu talax tago lagu fitnoobo iyo fitnadii waxyaabaha nool in la sawiro oo baabkaa horena aynu ku soo marayn aanay bannaanayn labadaasay kulmiyeen oo qabrigii dadka wanaagsan masaajid bay ka dul samaynayaan sawiradii dadka wanaagsanna way ku sawiran hadalkanna waa hadalkii sheekh islaam ibnu taymiya uu ku sharaxayay macnihi waxa weeyaan axaadiidtaasi waxaana fitna loogu magacaabay oo fitnat alqubuur iyo fitnat tamaathiil fitna waxaa loo yidhi waayo dadka ayaa ilaahay diintiisa arrinkaasi uu ka hor joogsanaya dadku hadday xagga xabaalaha u jihaystaan ay ku talax tagaan ama sawiradaasi ay caabudaan ay ku talax tagaan ilaahay diintiisii bay sidaa kaga tegayaan oo ay kaga lumayaan walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday oo canha caaisha laga wariyey qaalat inay tihi lamaa nusila markii lagu soo degay birasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam yani waxay u jeedaa oo macnuhu yahay malakulmowtku markuu kusoo degay ay lamaa nazala calayhi malakulmowt oo markii naftu laga qabanayo geeridu kusoo xadirtay tafiqa wuxuu gudagalay tafiqa waa min afcaali shuruuc bimacnaa jacala wuxuu bilaabay uu gudagalay yoalaaxu inuu ku tuuro khamiisatan lahu ga uu lahaa oo liidliidima leh calaa wejhi wejigiisuu ku tuuray go- markaa uu lahaayoo liidliidimalu wejiga sidaa kolba isaga saaray fa idaqtama biha marka uu ku cabiro khamiisadaasi ayuu kashafaha iska qaaday waxaa halkaa laga qaadanayaa sakaraadkii adkaa ee rasuulkeenna la mariyey calayhi salaatu wasalaam sakaraad daran baa soo maray sababta markaa sakaraadka loogu adkeeyeyna may ahayn qalad uu galay oo laga jaraayay waayo qad gafara allahu lahu danba hase ahaatee si waxa weeyaan uu u sabro oo dabadeetana aclaa darajaati saabiriin uu u gaadho ayaa taasa ay u qabsatay sakaraadka noocaasina qof walba uu sugaya go-buu markaa dee sakaraadki iyo baaxadagii kolba wejiga iska saaraa markuu ku caburo haddana iska qaado fa qaala wuxuu rasuulku uhi wahuwa kadalika isagoo sidaas oo xaaladaa adag ku sugan baa wuxuu yidhi lacnatullaahi cala alyahuudi waannasaara nacdasha ilaahay yahuud iyo kiristaanka korkooda ha ahaato itakhaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaaihim qubuurtii nebiyadooday ka dhigteen masaajida masaajid yuxadiru wuxuu ka digayaa rasuulku intan dambe markaa waa min kalaami caaisha oo hadalkii caaisha weeye yuxadiru wuxuu ka digayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa sanacu waxay sameeyeen walowlaa daalika arrinkaasi haddaanu jiri lahayn ubriza waa la soo muujin lahaa qabruhu rasuulka qabrigiisa hayra annahu khushiya ha yeeshee waxaa laga baqay an yutakhada in laga dhigto masjidan masaajid in laga samaysto haddii dabadda loo soo saaro ayaa laga baqay akrajaahu bukhaari iyo muslim baa wariyey walahumaa buu xagga hore ku yidhi o taa horaa kaga filay walahumaa weli bukhaari iyo muslim waa xadiidku isagoo ah xadiidu caaisha iyagoo isagoo ah xadiidu ibnu cabaasin aydan ayaa saxiixaynka ay ku weriye xadiidka markaa waxa aynu ka qaadanaynaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam towxiidka siduu u faafinaya iyo waxaa loo yaqaano shirkiga iyo wasaa'ilkiisa waddooyinkiisa siduu ula dagaalamayo oo laga bilaabo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay ku soo dejiyey yaa ayuha almuddafir qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fadahir iyo ilaa waktigaa markaa uu baaxaadagaayey ee sakaraatulmowtku hayay inta ka dhexle towxiidka wuu faafinayay shirkigana wuu la dagaalamay xataa markii dambe ma odhan rasuulkeenna suubani calayhi salaatu wasalaam waa la fahmayo towxiidkii dadku way fahmeen oo markaa way la qabsadeenoo waxbay maka in lagala hadla shirki iyo wax lamida uma baahna bala isagoo saxaabadiisii qiimaha badnayd dhex jooga dadkii diintan fahmay ayuu haddana shirkigii ka digay marka walanaa fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama uswatun xasana ummadiisana waxaa ugu sugan rasuulka kudayasho in towxiidka la faafiyo shirki iyo wasaa'ilkiisana la bayaamiyo dadka looga digo yahuudda iyo kiristaanka marka rasuulku arrinkaa uu ku nacdalay waxay taasi tilmaamaysaa waxa ay sameeyeen inuu wax aada u adag yahay waana halka sheekhu uu kala soo baxay min ataqliidi fi man cabad allaha cinda qabri rajuli saalix intaa baabka uu ku sheegay waa halkuu kala soo baxay waa lagu nacdalay cidda sidaa samaysay nacdashuna waa taqliid iyo adkayn daran oo cidda waxaa samaysay in la nacdalay markaa lagu adkaynay sidaa awgeed baa waxay tidhi saxaabiyadda ummi lmu'miniina caaisha yuxadiru maa sanac wuxuu rasuulku ka digayaa waxay sameeyeen oo wuxuu iyaga ugu nacdalayaa in ummaddiisu arrinkaa ay iska ilaaliso oo aanay iyaguna xabaalihii ambiyada iyo xabaalihii saalixiinta masaajid ka samaysan oo aanay cibaado la doonan sidaa awgeed baa waxay sii raacisay haddii arrintaasi aanay jiri lahayn qabriga rasuulka dabaddaa loo soo saari laha xabaalaha dee muslimiinta halkaa dabadda lagu aaso ayaa lagu daray ha yeeshee rasuulka calayhi salaatu wasalaam qolkiisii xujratu caaisha in lagu aaso waxaa keenay waxaa laysidhi haddii dabadda loo soo saaro cibaadadaa lala doonan oo dad baa markaa ka dhigan qabriga rasuulka agtiisa meelo ay ilaahay ku caabudaan oo ay salan doonaa cibaadadan iyo khayrkan aad samaynayso si lagaaga aqbalo qabriga rasuulka kula dhowow dadka qaar baa is odhan doonaa layidhi sidaa awgeed baan loo soo muujin qabriga rasuulka halkaa dahsoon loogu aasay markay tidhi kayra annahu khushiya khashiyana waa la wariyey khushiyana waa la wariyey sida inoo qoran haddii khushiya la idhaahdo waxaa laga baqay wey macni rasuulku ka baqay ama saxaabada qudhoodu ay ka baqay haddii khashiya la idhaahna rasuulku wuxuu ka baqay weeye calayhi salaatu wasalaam in qabrigiisa laga dhigta meel cibaadada lala soo doonto sidaa awgeed baa loo soo muujin waayay taas waa sabab ka mid a asbaabta keentay qabriga rasuulka inaan dabadda loo soo saarin calayhi salaatu wasalaam sabab labaad baa jirto axaadiidta qaar ay ku soo aroortay sababta labaad waxa weeyaan ambiyada halka ilaahay nafta kaga qaado ayaa lagu aasi jiray arrinkaasi arrin ambiyada u sugan buu bartaa ay ku dhintaane nafta ilaahay kaga qabto bartaasuunbaa lagu aasiyay sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qolkii caaishe uu ku dhintay loogu aasay marka labadaas sababood daraaddoodba qabrigiisa looma soo muujin walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday oo can jundub bni cabdillaahi buu ka wariyey jundub ibni cabdillaah ibni sufyaan albajali oo saxaabigii markaa caanka ahaa qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay annabiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalama oo qabla an yamuuta intaanu dhiman ka hor bikhamsin shan يعني شن هبين أي وخمس ليال وهو يقول يسقى لرسولك عليه الصلاة والسلام أيها المغرب إني أنا أبرأ إلى الله إلهي بان بريء وآهي أن يكون لي منكم خليل خليل إن أنا إذن كي يشو أن يكون إنو لي أهاده لي أنيقا منكم إذنك حقين خليل mid markaa khaliil ii ah oo sida ugu heerka sarraysa aanu jecelahay ilaahay baan uga bari ah fa ina allaha maxaa yeelay ilaahay baa qad ittakhadanii iga dhigtay khaliila ilaahay baa khaliil iga dhigtay ilaahay ayaa khaliil iga dhigtay kama ittakhada siduu uga dhigtayba ibraahiima nabi ibraahimba khaliilan siduu khaliil uga dhigtay marka khulada ilaahay ayaan ku mashquulsanahay oon kaga mashquulsanayn aan idinka mid idinka mida khaliil ka dhigto walow kuntu haddaan ahaan lahaa mutakhidan mid ka dhiganayo min ummatii ummadayda xaggeeda khaliilan khaliil latakhadtu abaabakrin abuubakar baan ka dhigan lahaa khaliila khaliil abuubakar baan khaliil ka dhigan lahaa alaa wa ina man kaana qablakum hooya ciddii idinka horaysa kaanuu waxay ahaayeen yatakhiduuna qubuura anbiyaa'ihim masaajida qubuurta nebiyadooda kuwa masaajid ka samaysa alaa falaa tattakhidu lqubuura masaajida hooya ay xabaalaha masaajidaha ka dhiganin fa innii anhaakum can daalik maxaa yeelay arrinkaa waan idin diidayaa oo waan idinka reebay khudbadan rasuulkeenu wuxuu jeedinayaa calayhi salaatu wasalaam geeridiisii shan habeen oo maalmahoodiina wato ka hor wuxuu ka beri noqday inuu saxaabada khaliil ka samaysto waxaanu sheegay khullada ilaahay inuu ku mashquulsan yahy khulladuna waa aclaa darajaati lmaxaba darajooyinka maxabada iyo jacaylka waa ta ugu sarraysa weeye sidaa awgeed baa khaliilka khaliil loo yihi darajadaana waxa gaadhay laba addoon oo ka mid a addoomaha ilaahay oo kale ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ibraahim nebi ibraahimna ilaahay qur-aanku ugu sheegay waittakhada allahu ibraahiima khaliila nebi moxamedna axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee sugan ayaa u daliila waaya taasi taa weeye waxaa kaloo xadiidka rasuulkeenu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo qiimihiisa oo haddii cid unaan khaliil ka dhigan laha ummadayda ka mid ah abubakar baan ka dhigan laha marka abubakar wuxuu ahaa afdalu saxaaba sida masaa'ilka qudhiisana uu kusoo celin doono sheekh waaya waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu markaa inoo diiday oo khudbaddaa uu ku sheegay sunnooyinkii dadkii hore ay samayn jireen ee xumaa ee ahaa xabaalaha ambiyada in masaajid laga dul dhigto arrinkaa inay ummaddani iska ilaaliso oo intaanu rasuulku dhimanba calayhi salaatu wasalaam oo weli aan maaragtay dee xabaashiisii aan laba gaadhin iyo geeridiisii ayuu arrinkaa ka sii digay si hadhow la isaga ilaaliyo oo aan markaa loola iman qaala wuxuu ihi mualifku faqad nahaa canhu fii aakhiri xayaatihi waqad nahaa wuu reebay canhu arrinka noocaasi ah ee ah in xabaalaha masaajida laga dhigto fii aakhiri xayaatihi xayaatadiisa iyo maaragtay aakhirkeedii buu reebo waay dee xadiidkan jundub sida ku sugan shan uun intaanu dhiman ka hor buu reebo uma haddana inahu rasuulku nacana wuxuu nacdalay wa huwa isaga oo fi siyaaqi ay fii siyaaqi lmowt yani siyaaqii geerida ku sugan oo naftu ay ka gurmayso ayuu reebay man facalahu cinda sidaa samaysa ayuu nacdalay baan laydhi afar ayuu nacdalay man facalahu cidda sidaa samaysay oo xadiidkaa caaisha markii rasuulku sakaraadayay ayuu lahaa lacnat llahi cala alyahuudi wanasaara ittakhaduu qubuura anbiyahi masaajid wasalaatu in lagu tukado cindaha ay cinda alqubuuri qubuurta agtooda in lagu tukadaana min daalika masaajidka dhigashadaasay ka mid tahay wa in lam yubna masjidun yaa masaajid ba laga dhisay wa huwa fii macnaa qowliha hadalka caaisha timi macnaheeda weeye arrinkaasi khushiya waxaa laga baqay an yutakhada masjida masaajid in laga dhigto meel macni lagu cibaadaysta in laga dhigto wa ina saxaabata maxaa yeelay saxaabadu lam yakuunuu may ahayn yabnuu kuwa dhisaa xowla qabrihi qabrigiisa hareerihiisa masjida masaajid taasi suuragal kamay ahayn wa kullu mowdicin meel kasta oo qusidat isalaatu fiihi salaada loola qastiyana faqad itukida masjida masaajid baa laga samaysay bal kullu mowdicin meel kasta oo yusallaa fiihi lagu tukado yusamaa waxaa lagu magacaaba masjida masaajid baa lagu magacaaba kamaa qaala siduu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama jucilat liya alardu dhulka waxaa layga dhigay masjidan masaajid iyo wa tahuuran meel aan ku tahaaro qaato masjidan masaajid baa layga dhigay iyo wa tahuuran meel aan ku tahaaro qaato marka masjidan waa meel aan ku tukado weeye oo dhulka oo dhan khasaaista nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay siiyey bay ka mid tahay dhulka oo dhan dhowr meelood oo adiladu ka soo reebtay sida markaa dee suuliga iyo xabaalaha iyo meelo dhowr oo laga soo reebay mooyaane meel kastoo qofka salaada ku qabsatay inuu iskaga tukan karo meel kastoo salaadu ku qabsato hee inuu qofku iskaga tukan karo oo ay salaaddii kaga gudayso hadalkani horta ka soo bilow faqad nahaa canhu ilaa halkan u dambaysa ilaa soo aroorinta xadiidka waa min kalaami shaykh lislaam ibni taymiya raximah llah oo iqtidaau siraat mustaqiimka ayuu maaragtay hadalkan oo kale ku yaala wa min kalaami shaykh lislaam waxaanu ku sharaxayaa marka laynoo diiday xabaalihii inaynu masaajid ka dhiganno maxaa looga jeeda ilaa rasuulku uu inaga nahiyey alaa falaa tattakhiduu lqubuura masaajida fa inii anhaakum can dalik waxaa laynaga nahiyayaa waa maxay laynoo diidan yahay imise arrin baa soo hoosgalaaya xabaalihii in masaajid laga samaysto arrintaasuu ku sharaxaya waxaanu shaykulislaam sheegay raximah ullah laba macno labaduba inay soo gelayaan macnaha koowaad ay soo gelayaa waa in masaajid qabrigii masaajid laga dul sameeyo oo lagu dhex cibaadaysto dabadeetana ilaahay lagu caabudo waana sidii yahuud iyo kiristaanku ay samayn jireen ee axaadiistaana aynu kusoo marayno waaya taasu waa mid macnaha labaad ee soo gelayaa waa in lagu ag cibaadaysto xabaashi waa in lagu ag tukado oo lagu cibaadaysto waayo haddii xabaasha lagu dul tukado ama lagu ag tukado dee waxaa laga dhigtay masjid baa laga dhigtay ilan masjid waa halkii lagu sujuudayay meel lagu sujuudo oo macnii lagu tukadaa laga dhigtay bay noqonaysa marka labadaa macnoba way soo gudagelayaan koow xabaashii in waxa weeyaan markaa masaajid laga dul dhiso ilaahay lagu caabudo iyo in lagu ag cibaadaysto ama ha loola jeedsado ama agteeda ha lagu qabto ama korkeeda ha lagu sujuudo in xabaalihii lagu dul cibaadaysto lagu ag cibaadaysto lagu ag tukado labadaa macno way soo geliya waxaa haddaba isweydiin leh salaadii qabriga lagu ag tukaday ka waran ama xaggiisa loola jeedsaday ya sida saxiixa ah ee xoogga badan ahlucilmi badanna ay qabaan salaada noocaasi ma asaxayso waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu nahiyo wuxuu ihi alaa falaa tattakhiduu qubuura masaajida fa inii anhaakum can dalik wuu nahiyey rasuulku arrinkaa arrinkaa uu nahiyeyana waxaa soo gelaya qabriga in lagu dul sujuudo iyo in salaada xaggiisa loola jeedsado iyo in lagu ag tukado intuba way soo gelaya xadiid kalena laa tusalluu ila alqubuuri qubuurta xaggeeda ha u tukanina baa ku soo arooray marka arrinka noocaas waa mid manhi oo laysu diiday wanahyu yaqtadii alfasaad nahyiguna wuxuu keensadaa sida qaacidada usuuliga ayba ay tahay fasaad buu keensadaa yacnii shaygii laysu diiday inuu waxa weeyaan markaa shay faasid ahoo aan dee baatila noqon calaa kulli xaal markaa cibaadada halkaa lala tagaa ma asaxayso lamana aqbalayo sidaa awgeed waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo oo laga fogaado masaajidka xabaalaha laga dul dhisayna lagu tukan maayo agtiisana laga wareegi maayo waxaana adilada laga qaatay qaacido odhanaysa laa yajtamicu qabrun wa masjidun fi lislaam waa qaacida adiladan markaa laga soo qaatay laa yajtamicu qabrun wa masjidun fi lislaam islaamka dhexdiisa lama ogolo masaajid iyo qabri in laysla soo doonto waayo oo haddii meel masaajid yahay xabaal in lagu dhex aaso qof ma banaana haddii meel xabaali tahayna in markaa masaajid laga dul sameeyo ma banaana sababtuna waxa weeye waxaa laga cararayaa maxay in arrintaa halkaa shirki uu ka yimaado ayaa laga cararayaa laga la iska ilaalinaya hadday haddaba dhacdo ilaan way dhacdaa marar badan bay dhacdaa meelaha qaar baa lagu arkaaye kii horreeyey baa la eegayaa bay ahlucilmigu yidhaahdeen oo haddii masaajidku horreeyeyna qabrigaa la qodayaa laga saarayaa xabaalaha dee muslimiinta lagu daraya hadduu muslim yahay haddii waxa weeyaan qabrigu uu horreeyey masaajidku dambeeyeyna masaajidkii waa in la dumiyo oo meesha xabaalnimada un loo daayo soo ma aragti markaa kolba kii horreeyaa meesha loo daynayaa kii dambeeyeyna meesha waa laga suulinaya laakiin islaamku ma qiraayo mana ogola in waxa weeye masaajid iyo qabri ay iska dul isnaadaan ma fahanti sidaa awgeed baa waxa waajiba masaajida xabaalaha ka buldhisan oo dhan waxa waajib ahoo ciddii arrinkaa awoodule waajib ku ah inay masaajida noocaasa markaa dumiso lagumana cibaadaysan karo cibaadaduna ku asixi mayso waayo nebi maxamed baa diidan calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu uhi weli axmed axmed waxaa u sugnaaday oo bisanadin jayidin sanad jayida uu ku wariyey cali bni mascuudin cabdillahi bni mascuud wuxuu ka wariyey radia allahu canhu marfuucan xaala uu rasuulka uu koryahay ina min shiraari naasi dadka kuwa ugu sharka badan waxaa ka mid a man tudrikuhum kuwa ay soo gaadhayso soo haleelayso asaacatu qiyaamu ee suurta loo afuufayo wahum iyagoo axyaaun nool kuwa iyagoo weli nooloo jooga markaa qiyaamuhu soo gaadhayo iyo waladiina kuwa yatakhiduuna ka dhiganaya alqubuura xabaalaha masaajida masaajid ka dhiganaya labadaa qolaa dadka ugu shar badan rawaahu abu xaatim ibnu xibbaan fi saxiix markaa xadiidkan waxa wariyeen axmed iyo baa wariye ibnu xibbaan iyo markaa waana xadiid xasana weriye oo sanadkiisa caasim bin abi najuud baa ku jira albahdani waana xasan lxadiid waa yahay marka xadiidkana wuu sugan yahay waxaan u sheegayaa ilaahay agtiisa dadka labadaa qolo inay ugu shar badan yihiin ya kuwaa saacaddu ay soo gaadhaysaa maaha dad muslimiine waa gaalo oo intaana suurta la afuufin baa dadka wanaagsan oo dhan ay dhimanayaan dabeetana dad aan laa ilaaha illa laaba garanayn oo mushrikiin oo gaalaaba isu hadhayo aadna u dhaqan xun kuwaasaa markaa saacaddu ay soo gaadhaysa iyo kuwa xabaalaha masaajid intay ka samaystaan oo ay wadooyinkii shirkiga furaan dabadeetana waxa weeyaan maaragtay maraaya dadkana u horseedaya arrinka noocaas qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye maa dakara rasuulu rasuulku waa waxa uu sheegay sala allahu calayhi wasalama fii man cid banaa masjida masaajid dhista waa waxa uu u sheegay masaajidkaasoo yucbad allahu fiihi ilaahay lagu caabudo dhexdiisa cinda qabri rajulin saalixin qof wanaagsan ee ama nin ha ahaado ama haweenaye nin qof wanaagsan qabrigiina ka agdhista markaa saalixii hadda waxaa looga jeedaa ciddii wanaagsanayd un caalambiyadii iyo rusushii iyo wixii way soo wada gudagelayaan walow saxat haba wanaagsanaata niyatulfaacili qofka sidaa samaynaya niyadiisu haba wanaagsanaato marka qofku inuu masaajidkii cid qabri ka dul dhiso ama uu ka ag dhiso ama masaajidkii xabaalihii ka dhex dhiso ya arrinkaasoo keliya ayuu ku mutaysanayaa nacdal in lagu nacdalo naxariista ilaahay lagaga fogeeyey jalla wacala xataa ujeedadiisu ha wanaagsanaato oo ha ahaato waxa weeye inuu maaragtay ilaahay iska caabudo oo khayrka iskaga dadaalo oo dadkii wanaagsanaayo meelahan ku aasnaa uu heshado xataa niyadiisu ha ahaato inuu isagu ilaahay caabudo oo aanu dee maaragtay dadka iyo waxaan caabudo mar haddii uu arrinka noocaasa sameeyey wuxuu sameeyey arrin khatarah oo ah wasiilatu ila shirki sidaasaanu markaa nacdal iyo arrin weyn ku mutaysanaya maxaad u malaynaysaa saalixba qof aan ahayn qabrigiisa ka dhisay xabaalahana in la dhisaa ma banaana dadka qaar baa waxay idhaahdaan xabaalaha dadka iska caadiga lama dhisaayo laakiin awliyadii iyo dadkii markaa yar waaweynaa waa la dhisi karaa xabaalahooda inbaa wuxuu beri buu ihi nin wadaada sheeganayay ayaan weydiiyoon ku i waxaad ka waranta culimada waxaan ka maqlay in aan xabaalaha la dhisi karin meelahana waxaan ku arkaa xabaalo dhisane ka waran xukunkooda wuxuu igu iri buu ihi dadkan iska caadiga waxba xabaalahooda la dhisi maayo laakiin awliyada iyo dadka culimada ah iyo xabaalahooda waa la dhisay ma garat markaa dhismo kalena lama laguma samayn karo masaajidna hadalkiiba dah qaala wuxuu ihi athaaniya masalada labaad annahyi waa reebista la yska reebay can itamaahiili sawirada iyo wakiladu lamri fii dalik caddaynta arrinka waxa weeye lagu caddeeyey wakhiladu lamri fii dalik iyo adkaynta arrinka lagu adkeeyey fii dalik kaa la soo sheegay oo atamaahiili rasuulku calayhi salaatu wasalaam cidda samaysa wuxuu ku sheegay inay tahay shiraaru lkhalqi cinda allah ilaahay agtiisa kuwa ugu sharka badan dadka athaalita masalada saddexaad alcibratu waa cibrada iyo wax ku qaadashada ku sugan fii mubaalagatihi ku xeeldheeraanshihiisii sala allahu calayhi wasalama fii dalika arrinkaa uu ku xeeldheeraa kayfa bayana lahum siduu ugu caddeeyey hadda eeg haadaa arrinkan awalan markii hore siduu u caddeeyey oo dee horuu rasuulku u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam masaajid iyo xabaala in la kala ilaaliyo shirkiga iyo wadooyinkiisoo dhanna la awdo horuu rasuulku u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkaa ugu horeeya caaishaba uu tilmaamayo kii kaniisada laga sheekeeyey uu maaragta ka warramo uma qaala dabadeetana wuxuu yihi qabla mowtihi geeridiisii ka hor bikhamsin shan habeen uma qabla mowtihi bikhamsin geeridiisii ka hor shan uun qaala rasuulku wuxuu i maa qaala wuxuu yihi oo wuxuu jeediyey khudbada xadiidka jundub ibni cabdilaahi kusoo aroortay ka nusqada halkan wuxuu siyaadinayaa qaalo kale cafilayaa nusqadaa badidooda aynu hayn jiray kuma qora idinkana inaan idin qorayn baa fadhiya uma qaala qabla mowtihi bikhamsin qaala maa qaala ya sidaa hore ku fiicanta uma haddana lamaa kaana fi siyaaqi markii siyaaqa uu ku sugnaa macnaa siyaaqu lmowt ee uu baaxaadegaya naftu ka gurmaysay ay naftiisu socotay lam yaktafi kuma kaaftoomin bimaa taqadama wixii hore uu u sheegay kuma kaaftoomin ee arrinkaa uu ka digay oo xadiidkaa caaisha labaad siduu sheegaayo markuu sakaraadaayey waa kii lahaa lacnatullaahi cala alyahuudi wanasaara itakaduu qubuura anbiyaai masaajid soo ma aragti markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaasoo dheer intaasoo jeer buu bayaamiyey hore u bayaamiyey markii sakaraadku hayay buu bayaamiyey xaaladii ugu dambeeyey naftuba ka socotay buu bayaamiyey saxaabadii iyo salafkii horena ridwaanullaahi calayhim dardaarankaa rasuulka way u hoggaansameen quruntii hore markaa salafkana agtooda waxa weeye lama samayn jirin cibaado iyo xabaalo shaqo iskumay lahayn oo cibaadada lalama doonan jirin xabaalaha masaajidana xabaalaha lagama dul samaynin arrinka noocaas agtooda mamnuuc buu ahaa axaadiidtana si toose ugu camalfaleen laakiin meel dambaa xaaladdu ka qaldantay sidaynu arki doono araabica masalada afraad nahyuhu waa reebistu rasuulku reebe can ficlihi in lagu sameeyo arrinkaa cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa macnii qabrigiisa agtiisa masaajid laga dhis laga dhigto oo cibaado lala yimaada iyo salaad iyo khayr ama dhismo caadiyaba laga dul sameeyo qabla an yuujada alqabru intaan qabrigaba la helin ee rasuulku weli aanu geeriyooninba ayuu kasii degi oo sii diiday arrinkaa ya si hadhow markaa looga fogaado markay timaado alkhaamisa annahu arrinkaasi xabaalaha in masaajid laga dul samaystaa cibaadana lala doontaa min sunani lyahuudi wanasaara wuxuu ka mid yahay sunnooyinkii iyo wadooyinkii yahuud iyo kiristaanka fii qubuuri ambiyaahim qubuurtii ambiyadooda ay ku samayn jireen markaa waxaana aragteen walaalayaal wax ma aragtee muslimiin iyo dad hoose laga dhaxlay maaha waa wax yahuud iyo kiristaan kasoo jeeda iyagana cidda ka sii qaadatay ee ummaddan ugu horreysay bal waynu arki doonaa asaadisa lacnuhu waa nacdalistu rasuulku nacdalay iyaahum iyaga yahuudiya kiristaanka calaa daalika arrinkaa uu ku nacdalay sida axaadiista aynu kusoo marayn nacdalistu iyaga ku nacdalayna iyaga kuma koobna bal cid kastooo sidaa samaysaa nacdashaasay mutaysanaysa sooma aragtid ciddii ficilkoodaa samaysay arrinka ku shabahdaa way mutaysanaysa asaabica masalada afraad ana muraadahu ujeeddada rasuulku waxa weeye sala allahu calayhi wasalama taxdiirahu inuu inooga digay iyaanaa innaga can qabrihi qabrigiisa marka uu leeyahay kuwa sidaa sameeya waa shiraaru lkhalqi cinda allah markuu ku nacdalaayo macnuhu waxa weeye innagaa layna leeyahay qubuurta markaa sidaa ha ku samayna qubuurta saalixiinta iyo dadka wanaagsan iyo qabrigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu inaguna dhisno masaajid aynu ka dhisno cibaadada la doonano ayaa markaa waxa weeye laynoo diidaya rasuulku inooga digaya calayhi salaatu wasalaam arrinku sidaa uga digay sidaa u cadeeyu sidaa ugu celceliyey ayay dad qalbigu madoobaadeen ee la yimaadeen inay la yimaadeen iska daaya dad baba diin u arkay qaar baa sii dhaafiyo ciddii arrinkaa diidee tidhaahda waa qalad cid diinta ka baxday oo aragtay taasina sida jahligu u baahay bay tusinaysaa athaamina alcilatu waa cilada iyo sababta ku sugan fii cadami ibraasi qabrihi soo muujin la-aanta qabriga rasuulka aan lasoo muujin calayhi salaatu wasalaam waa ciladiiyo sababta keensatay alcilatu waa cilada iyo sababta keensatay fii cadami ibraasi qabrihi soo muujin la-aanta qabrigiisa aan lasoo muujin taasina waa laba arrin mid xadiiskaa sheegaaye oo in masaajid iyo meel lagu cibaadaysta laga dhigtaa laga baqay talabaadna waataynu sheegnay oo ambiyada waxa lagu aasi jiray halka ilaahay nafta kaga qaado ataasica masalada sagaalaad fii macnaa itikaadiha masjidan waa macnaha ay leedahay itikaadiha xabaalaha in laga dhigto itikaadi lqubuuri xabaalaha in laga dhigto masjida masaajid macnaha ay leedahay wey haye imise macnaa soo gelaya fadaluu ya ikhwan imise macnaa soo gelaya fadal waan garta waan garta waan garta salaada in loola jeesto markaa masaajidka dhigashada hadda waxaa soo gelaya ko inaan masjid caadi binaac caadiga laga dul sameeyo oo dee lagu cibaadaysanayo in laga dul sameeyo xabaashi laba iyo yaan dhismaba laga sameyn in cibaadadii lalahe lala doonto ahlucilmiga qaarna way isku duldubaanoo laba suurun bay kasoo saaraan qaarna way sii kala dhigdhigaan oo ilaa saddex suuray kasoo saaraya marka haddii la sii faahfaahiyo in xabaasha dusheedii lagu tukado iyo in xabaasha xaggeedii salaada loola jeedsado iyo in agteeda lagu tukado saddexdaasaa ka soo booday soo ma aragtid iyo in dhismo caadiya la sameeyo oo markaa masaajid oo kalea laga dul sameeyo haddii markaa la isku soo koobana in dhismo laga dul sameeyo in cibaadadii lala doonto oo salaadii waxa weye lagu agtukada labadaasa ka soo baxay intubana waa mani oo waxay soo gudagelayaan nahyigaa rasuulku rabi calayhi salaatu wasalaam alcaashira masalada tobnaad annahu rasuulku qarana wuxuu xidhiidhiyey bayna man itakhadaha cidda ka dhigata xabaalaha masjidan masaajid cidda ka dhigata iyo wa bayna man taquumu calayhi saacatu cidda saacaddu ay u dhacayso ee ay soo gaadhayso iyagoo oo nool oo xadiis buu ku wada sheegay xadiiskii ibnu mascuud fadakara rasuulku wuxuu sheegay addariicata waddadii ila shirki shirkiga loo maraayo dariicadu waa wasiilada qabla wuquucihi intaanu shirkigaasi dhicin buu sheegay maca khaatimatihi iyadoo markaa lala qabo khaatimadiisa iyo gebagabadiisa oo wuxuu ka wadaa wadadii shirkiga loo marayay rasuulku waa kasii digo uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ah in xabaalihii masaajid laga duliso gebagabadiisiina uu sheegay oo waxa weeyaan markaa waa shirkiga weyn in la gaadho cidda ku dhacday shirkiga weynna waa dadkaa saacaddu ay u dhacayso ada tawxiidki iyo diintii saxiixaa ka tegay laa ilaaha illa allahba aan garanahayn oo ahlu shirkiga weeye marka wadadii la sheegaayay iyo wadooyinka kale shirkiga lagu gaadho kuwaasaa qaadayoo dabeetana shirkiga gudhiisii ku dhacay waaya marka wadadii iyo ciddii qaaday ee dabeeta ku dhacday shirkiga gudhiisii labadiiba xadiiska rasuulku wada sheegay calayhi salaatu wasalaam alxaadiya cashara masalada koob iyo tobnaad dikruhu waa sheegistuu rasuulku sheegay fii khudbatihi khudbadiisii wuxuu ku sheegay qabla mowtihi intaanu dhiman ka hor bikhamsin shan ujeediye habeen aradda radin buu ku sheegay cala daa'ifatayni laba kooxood la radin allatayni labadaa kooxoodoo humaa iyaguba asharu ahlilbidac ahlulbidaca kuwa ugu sharka badan ahaaday bal akhrajahum way ka saareenba bacdu ahlilcilmi ahlulcilmiga qaarkood min athintayni wasabciina firqa laba iyo toddobaatanka kooxood ee ummadan ka mid ah ee lunsan way ka saareen waxay dhahdeen ummadanba ka mid maaha waa gaal wahum labadaa kooxood alraafidatu raafidada weeye iyo waljahmiyatu jahmiyada nimanka laydha wabisaabi raafidati raafidada sababteeda ayaa xadata shirku shirkigu ku dhacay iyo wa cibaadatu lqubuuri xabaalaha in markaa la caabuda wahum iyagu awalu man waa ciddii ugu horreysay ee banaa dhistay calayha ee cala lqubuuri xabaalaha korkooda ka dhistay almasaajida masaajidka buuxisa khudbadaa rasuulku uu jeediyey intaanu dhiman shan ka hor ee xadiidka jundub ibnu cabdilaahi uu sheegaayo laba qolaa rasuulku ku radiyey qolada koowaad waa qolada la yidhaahdo alraafida oo alraafida waa koox talax tagtay oo ka mida shiicada oo aaminsan inay jireen laba iyo toban imaam oo macsuumiin ah labiyo toban imaam oo macsuumiin ahoo ambiyada iyo rususha ka fadli badan inay jiraan ayaa waxa weeyaan ay aaminsan yihiin imaamiyadaasi inay adduunyada dib ugu soo noqon doonaanna way aaminsan yihiin qaarkood waxay aaminsan yihiin risaaladda in cali ibnu abi aalib lagu soo waday laakiin malakul jibriil uu la qaldamay oo nebi maxamed uu siiyey qur-aankan aynu akrinaa inuu yahay mid muxaraf oo la taxriifiyey oo aan ahaynba kii rasuulka lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam bay qabaan qaarkoodnaba kutub ka alifay ya waaya saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam badidooda wax yar mooyaane way gaalaysiinayaan qaarkood dhowr aalubeytka waxaan ahayn dhowr bay qaar ka soo reebaan qaarna ilaa dhowr iyo toban adigu calaa kulli xaal waa niman aada iyo aada u fog macalasafi shadiidi meelo badanna way joogaan waa nimanka maanta yaban ka dagaalamay xuutiyiinta nimanka la ydhaa yaban ka dagaalamaa waa raafidadaas weeyaan oo caqiidadaasay qabaan waa nimanka markaa elaan haystaba ee ka taliya suuriya aada dul joogaan sacuudigay markaa aada u meelo ka mida joogaan baxrayn bay joogaan ciraaq bay aada ugu xoog badan yihiin kurdiyiinta qudhood aada bay ugu dhex jiraan barigan dee dhaxe waddanka la idhaahdo aad bay u joogaan meelo badan oo kale oo caalamka ay joogaanna way jirtaa waa niman markaa aada iyo aada u fogo ahlucilmi badan ay gaalaysiiyeen nimanka kale qur-aankaba ma ahaba kii rasuulku akhriin jiray waa mid waxbaa laga bedbedelay mid baan maalin dhegaystay leh isagoo masalada ka hadlaya aayaddan qur-aanka ah in allaha astafa aayaddii aal cimraan soo qabo in allaha astafa aadama wa nuuxa wa aala ibraahima wa aala cimraan cala alcaalam waxa ku jirtay waxay ahayd buuri in allaha astafa aadama wa nuuxa wa aala ibraahima wa aala cimraan wa aala muxammadin ayaa ku jirtay buuri meesha ma fahanta dabadeetana faxadafuuhaa buuri way jareen intaa way ka jireen marka calaa kulli xaal waa nimanka caynkaasa weeye sida haddaba xadiidkani radin ugu yahay waxa weeye waa laba meelood labadaba waa meesha koowaade rasuulku wuxuu faray calayhi wuxuu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam in qabrigiisa iyo qubuurta in masaajid laga dul sameeyo cibaadadana lala ag tago arrinkaasuu diiday oo u nahiyey arrinkaa rasuulku diiday bay iyaguna la yimaadeen oo ciddii ugu horreysay quruuntii hore lama aqoon baynu nidhi arrinkaa laakiin ciddii ugu horreysay ee muslimiinta u horseeday raafidadaas ahayd weliba sida sheekh islaam ibnu taymiya uu sheego nimankii faatimiyiinta isku magacaabi jiray ee mawliidadani marka akhriyay waxyaabahana keenay nimankaasaa ugu horreeyey oo xabaalaha markaa masaajidka dul sameeyey waxaanay ka soo qaateen ayo yuhuud iyo kiristaan bay ka soo qaateen iyaga raafidada shiicadaana waxaa kasii qaatay suufiyada iyo khuraafaadlayaasha caalamka islaamka ku nool baa kasii qaatay marka waa wax sanadkaa lahoo dariiqada noocaasa martay weeye waxaa kaloo radin uu ugu yahay abubakar inuu saxaabada ugu fadli badan yahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkan ku ishaaray raafidadan aynu sheegaynaana abubakar way gaalaysiiyaan iyo cumarba waanay nacdalaan oo waxa weeyaan markaa waxay ku qayliyaan markaa nacdashooda iyo habaarkooda ayay ku qayliyaan ciyaadan billaah qolada labaadna waa jahmiyada jahmiyaduna horta intaynaan raafidadaa ka gudbin raafidada maxaa raafida loogu bixiyey kutubta caqiidada insha alla ugu tegi doonaa nin la odhan jiray zayd ibnu cali oo zaynulcaabidiin lagu naanaysi jiray ninkaasay markaa waxa weeye diideen oy ka baxeen daacadiisu ay ku gacan saydheen baa leyi marka abubakar iyo cumar maxaad ka aaminsantahay ku yidhaahdeen ee uu ammaanay ui waa wasiiraa jaddi ayay idhaahdeen markaa naga tagan daba waa iskaga tegeen oo kolkaasuu yihi rafadtumuuni miyaa ay diideen oo iga tagteen sidaasaa markaa raafido loogu magacaabay ama waxaa raafido loogu magacaabay diidistay diidan diidan yihiin imaamada abubakar iyo cumar radia allaahu canhumaa waay qolada labaadna waa jahmiyad oo jahmiyaduna jahmnu safwaan in la odhan jiray oo isna markaa qurunta hore ahaa ayaa u nisbo sheegtaan waana ninkii madhabkooda faafiyey iyaguna waxay diidan yihiin asmaada ilaah iyo sifaadkiisay diidan yihiin iimaankuna inuu macrifo oo keliya yahay bay qabaan qur-aankana inuu makhluuq yahay bay qabaan caqaa'id kaloo baatil oo fara badanna way qabaan kutubta ictiqaadkaynu ugu tegi doonaa iyaguna waa nimo aada iyo aada u fog weeye magacyada ilaahay in la diido sifaadka ilaahay in la diido in la taxriifiyo waxyaabaha noocaasa oo halkay kasoo fushay iyaguna xadiisku siduu radin ugu yahayna waxa weeye khaliifku wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu isagu khaliilullahi yahay nebi ibraahimna khaliilu yahay khuladuna waa nooc maxabada ka mid oo maxabada waa tawliba ugu heerka sarraysa maxabaduna sifaadka ilaahay bay ka mid tahay marka sifaadkii ilaahay rasuulku waa sugay oo xadiidka uu ku sugay iyaguna sifaadka ilaahay oo dhan bay diidayin soo ma aragta markaa wixii rasuulku sugay bay iyaguna diiday sidaasa xadiidku radin ugu yahay labadan qolo sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu sheegaa labadaa madhab ee dadka muslimiinta dhexdoodana markii dambe aada ugu faafay ilaa maanta raadka weyn ku leh labadaa madhabba yuhuud baa ka dambeysay buu laha soo ma aragti yuhuud baa ka dambeysay qasdi xun baa laga lahaa labadaa madhab in la beero dadka muslimiinta lagu dhex beero qasdi xun baa ka dambeeyey oo in islaamka lagu burburiyo oo lagu baabi'iyo lagu naafeeyaa loo beeray labadaa madhab ma fahanta laakiin dee islaamka ilaahay baa ilaashanaya wuxuu idhaahdaa bidac badan oo soo baxay dadkii ugu horreeyey waxa weeye diinta inay dumiyaan may rabin hase ahaatee jahli iyo aqoon darro iyabaa ay la baydheen oo wuxuu idhaahdaa waxa weeye nimankii khawaarijta la odhan jiray madhabkoodu inay diinta dumiyaan kuma aasaasmo ee waxa weeye bale diin jacayl baaba hayay oo inay taagga diinta u gargaaraan bay doonayeen laakiin jahligay ku sugnaayeen darteed bay leexdeen ilaahay muslimiintii gaalaysiiyeen oo dhiiggoodii bannaysteen laakiin madhabu ljahmiya iyo madhabu raafidati shiica madhabu shiicati raafida qasdi xun baa loo asaasay buu sheekh islaam ibnu taymiya kutubtiisa bar ka mida ku idhaahda waana caalimkii weynaa ee masaa'ilka aadka iyo aadka ugu horreeyey masaa'ilka kale cilmiga aan soo dulmarna haddaba wuxuu idhi alxaadi cashara dikruhu waa sheegistuu rasuulku sheegay fii khudbatihi khudbadiisii wuxuu ku sheegay qabla mowtihi bikhamsin intaan u geeri oon shan ka hor u jeediyey aradda cala daa'ifatayni radin laba kooxood la radiyey allatayni huma asharu ahli lbidac labadaasoo ahlulbidaca ugu shar badan bal akhrajahum waxay ka saareen bacdu ahlicilmi ahlucilmiga qaarkood min ahintayni wasabciina firqa laba-iyo toddobaatanka kooxood whum iyagu alraafidatu waljahmiyatu weeye wa bisababi raafidati raafidada sababtooda ayuu xadaa shirku shirkigu u dhacay iyo wa cibaadat qubuuri qubuurta in la caabudo awliyada la baryaya iyo xabaalaha la caabudaya iyo shirkiyaadkan iyo waxyaabahani iyaga xaggoodu ka yimi oo suufiyadaa ka soo qaatay suufiyadaa dabeed gaadhsiisay inta kalena oo tasawufku waa bawaabatu tashayuc bay dhahdaan ahlucilmi whum awalu man banaa calayha almasaajida waa ciddii ugu horreysay ee xabaalaha masaajidka dul samaysay xabaalihi aalu beyt ka yidhaahdeen aynu maaragtay masaajid ka dul dhisno ilaa markaa dee arrimo baatilaba la yimaadeen oo tusaale ahaan waxay idhaahdeen qabrigii xuseyn ayaynu masaajid ka dul samaynaynaa kolkaasay intaas soo masaajid sameeyeen mid shaam ku yaalla mid ciraaq ku yaalla mid halkaa kale masar ku yaalla mid halkaa kale ku yaalla intaasoo xabaalood oy leeyihin mid walba waxaa laga duldhis intaasoo masaajid oy leeyihin mid walba xabaashii xuseyn ibnu cali ibnu abi aalib baa laga dul sameeyey ayay dhiseen oo xuseen miyaa la jarjaray oo barhbama meel baa lagu aasay radia allahu canhu arda mise dee boqol xusein buu noqday ya shaksi keliguu ahaa xusein ibnu cali ibnu abi aalib radia allahu canhu arda marka waxa weeye shaksigii keliyahabaa intaasoo masaajid loo sameeyey waa nimanka horta halkaasa waxaas naga soo galeen waa insaan la ogaano taariikhdeedu waa taa suufiyaduna halkaasay ka soo qaateen iyaguna yuhuud iyo kiristaan bay ka soo qaateen wax islaamka iyo sadrigii hore islaamka daba ku leh ma aha oo wax meel kale islaamka lagaga soo dhex tuuri wey ciyaadan bilah hadalkanina wuxuu ku yaalaa sheekhu ka soo qaaday madaarij saalikiinka ibnuqayim ayaad ka heli kartaa ayuu ku yaala marka halkaa uu yidhi bal akhrajahum bacdu ahlilcilmi min ahintayn wa sabciina firqa wuxuu sheekhu u jeedaa macnihii ahlucilmiga qaar baa gaalaysiiyeyba oo yidhi laba iyo toddobaatanka kooxood ee ummaddan ka mid ah ee lunsan iyagu ka mid maaha oo gaalnimay u dhaadhaceen oo way ka baxeenba ummaddan ba way ka dhaadhac way ka tegeenba waa gaalaba ahlu cilmiga qaar baa idhoo gaalaysiin ya waana macluum arrintaasi waa mid markaa la yaqaano caana arba garata saas u jeeda xoogay cuthaymiin markuu halkaa masaa'ilka sharaxaya qowlulmufiidka wuxuui waxaa laga yaabaa inuu u jeedo saddex iyo toddobaatanka kooxood ayay ka saareen markaa loo jeedo buu yidhi akhrajahum ila athintayni wasabciin laba iyo toddobaatanka kooxood lusan xaggooda ay u saareen markaa adigu xoogay sidaa sheekhu halkaa uu sharaxay macadda waxaana ka saxsan sida cabdalla duweysh iyo masaa'ilka uu u sharaxayo kitaabkiisan tawdiix lmufiidka la idhaahdo oo sidaa aynu sheegnay ah in la yidhaahdo laba iyo toddobaatanka kooxood ee lunsan ahlucilmiga qaar baa ka saaray oo yidhi way gaaloobeen oo gaalnimadooda darteed bay uga baxeenba oo iyagu ummaddanba ka mid maaha way gaaloobeen sidaa in la yidhahdo waa ka waadixsan oo ka fiican ahaaniya cashara masalada labiyo tobnaad maa buliya bihi rasuulka waa waxaa lagu imtixaamay sala allahu aleyh wasalam oo min shiddati nasci siibi daraar ahaaday si adag in nafta looga siibay oo markaa looga qaaday oo sakaraad adag la soo mariyey kiibaaxaadaga iyo kula marada wejiga iska saaray athalitha cashara maa ukrima bihi waa waxaa rasuulka ilaahay ku maamuusay oo min alkhulati khulo ahaaday oo khaliilullaahi buha sidaa awgeed baa rasuulka markaynu ammaanayno calayhi salaatu wasalaam waa inaynu idhaahno khaliil raxmaan iyo khaliilullaahi iyo waa inaynu idhaahno oo in la idhaahdo xabiibullaahi halkaa waxaa ku sugan waxoogee qusuur gaboodfal baa ku sugan in la idhahdo rasuulku wuxuu ahaa xabiibullaahi gaboodfal baa ku sugan waayo maxabadii halkii ugu sarraysay oo khuladaabaa rasuulka u sugantay calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed in la idhaha khaliilullaahi baa ka sii sarraysa in la idhaha waa xabiibullaahi aan ma garata caamadi iyo bay had iyo jeer iskaga badan tahay waa xabiibullaahi inay idhaahdaan waxaa ka fiican oo kasii sarraysa in la idhaha waa khaliilullahi xadiis baa ku soo arooray nebi ibraahim waa khaliilullaahi alaa wa inii xabiibullaahi walaa fakra lafdi caynkaas oo kale xadiis baa ku soo arooray ana xabiibkii ilaahay baan macnihii maxbuubkii baan ahay ilaahay kii uu jeclaa laakiin xadiidkaasi lam yasixa waa xadiid daciifa wey ma fahamta xadiidkaasi he waa xadiid daciifa ma asixin marka waa in khaliilullahi laydha araabica cashara tasriixu waa caddaynta la caddeeyey biannahaa khuladu aclaa min almuxabati muxabada inay ka sarrayso taana waxaa tusinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabo badan buu sheegay inuu jecel yahay oo abubakar ka mid yahay oo caaisha ka mid tahay oo waxa weeye qaar kale ay ka mucaadi ka mid yahay oo qaar kale ay ka mid yihiin soo ma hadde xadiidkanna wuxuu ku sheegay inaanu khaliil cidnaba ka dhigan ahayn oo inuu khaliil ka dhigto cid saxaabada ka mida ilaahay uuga beriyahay marka taasi maxay keensanaysaa maxabada iyo khuladu inay kala sarreeyaan oo khuladu ay kasii sarraysa maxabadii maxabadu ay ka hoosayso الخامس عشر تصريح وعدينت العدي بأن الصديق إن أبو بكر الصديق أفضل الصحابة الصحابة أبو فضل بدنيه صحابة أيها أبو فضل بدنيه وأي حديث كان رسولك الشيخ عليه الصلاة والسلام هدان عد خليل كان أبو بكر بان كان أدلة بدن وكلنا بسلاة سوى إلا لون اعتقاد كان السلوك إجماع سيهين أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر عمر باكسي عثمان باكسي وعلي باكسي sidaa uu ugu maaragtay fadliga badnaa abubakar ummadan marka nebigeeda laga yimaado ayuu uguna cilmi badnaa salada labaad qudheedana waa lagu ijmaacsiiyey sida sheekh islaam utaymiyaba minhaaju sunnati nabawiya uu ku soo raray fadligiisa iyo cilmigiisa iyo arrimahaasina waa mid mashhuuriya sida rasuulku u jeclaa calayhi salaatu wasalaam waana saaxiibkii rasuulka binafsi lqur'aan markaa mid habaarqaba ah oo ilaahay markaa aada uga fog oo khayrlaawo a mooyaane cid kale u cadhoon mayso waxna ka sheegi mayso odaygii saxaabada rasuulka iyo hormuudkii waxa weeye ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asaadisa cashara masalada lix iyo tobnaad ee u dambaysa alishaaratu waa tilmaamista la tilmaamay ilaa khilaafatihi khilaafadiisa yani rasuulka dabadii inuu mas-uulka iyo madaxweynaha noqon doonana waa lasii ishaaray waayo rasuulku fadligiisuu ishaaray calayhi salaatu wasalaam mar haddii fadligiisa la ishaaray taasi waxay keensanaysaa ciddaa saxaabada ugu fadliga badan inay madaxu noqoto ay hogaamiso ayay ta noocaasi keensanaysa masalada noocaasee khilaafadiisa ma nas baa ku soo arooray mise maaragtay waa la doortay masalada noocaasina insha allahu tacaala kutubta dambe ictiqaadka ayay ku imanaysaa hadda waxba isku sii mashquulin mayno markaa walaalayaal baaraka allahu fiikum khulaasada baabkani waa taa weeye in laysla doonto cibaadadii iyo xabaalihii waa wasiilatu min wasaa'ili shirki sharciga nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam wasaa'ilka shirkiga iyo wadooyinkiisao dhan wuu xidhay waa in laga fogaado diintana waa in la fahmo ee rasuulkeennina waa inaynu kaga dayano faafinta tawxiidka iyo la dagaalanka shirkiga iyo wadooyinkiisa waxa markaa dhib ah qof le rasuulkii waa inaynu raacno ku dayano haddana shirkigii aan juuq ka odhanahayn dee sax maaha marka la soo qaado odhan waa khilaafiyey laga dah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shirkiga iyo wasaa'ilkiisa miyuu ka digay oo ummadda uu u cadeeyey mise wuxuu waa khilaafiyo laga lagama hadlo ya wadada rasuulku waxaa ahayd waa la garanaya marka waa in la mara calayhi salaatu wasalaam dadka dee kii boodaya ha iska booda hadduu doono aa ninka ka boodaya ilaahay caabud oo shirkiga iska daa ya halkuu usii dhaafi markaa u boodi doona oo tegi doonaa kaasi ya marka u cadday adug dad badan baa loo caddeeyo ilaahay hanuuniyey hanuunka adigu ma haysid oo qalbiga dadka ma haysid ya ilaahay baa haya adigu u caddee mas-uuliyadda ku saaran markaa gudo xaqa dadka gaadhsiiya shirkiga wixii aad aragta u sheeg hanuunka markaa ilaahay baa haya jala wacala ilaahay khayrkii wanaagga hayna waafajiyo shirkigaa khatartaana ilaahay jala wacala haynaga badbaadiyo qof markaa deele maaragtay anigu ma samaynayo ama uu iga fogye ma jiro qof waliba waa inuu ka boqosayn hore usoo maray subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk